bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta oo taariikhdu tahay afartii bisha labaad laba kun iyo siddeed toban anigoo ah xildhibaan axmed xasan cabdi axmed taajir ahna xildhibaan laga soo doorto degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaan u sheegayaa shacabka aan matalo ee degmada afmadow gaar ahaan guud ahaan shacabka reer jubbaland iyo kuwa soomaalida oo dhan kadib markaan arkay kala aragtidudulaan kala aragti duwanaan soo noqnoqotay iyo khilaaf soo noqnoqday iyo xariggii la ii geystay soddonkii bishii koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaan halkan ka caddaynaya inaan u tanaasulay shacabka reer jubbaland iyo horumarkooda ayaa waxaan go'aansaday in aan iska casilo xilkii xildhibaannimo ee aan u hayey shacabka reer jubbaland guud ahaan gaar ahaan shacabka aan ku matelayey baarlamaanka dowladeedka jubbaland ee degmada afmadow waxaan mar walba ka shaqayn doonaa wax kasta oo horumarin kara shacabka reer jubbaland iyo jubbaland oo dhan mar walbana u taagnaan doono in aan kala shaqeeyo wixii wanaag ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu